garab raratada dadka ah ee haysta ganacsiga yaryar ee laamiga hareerihiisa ku yaallo waa kuwa ugu nugul ee ay saamaysa dhibaatada qaraxyada iyo miinooyinka lagu sii duugo dhulka ee jidka dacalkiisa yaalla salaado xuseen nuur xasan waa hooyo soddon iyo laba sano jir ah waxay leedahay lix carruur ah oo qayb ahaan aabbahood uu ku dhintay isla maqaayadeeda ganacsiga bishii maarso sannadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii markaasi oo qarax xooggan oo hoomay baabuur ah loo isticmaala lala eegtay maqaayadeeda oo ay ciidamo joogeen markaasi waxay ii sheegtay in galabkaasi uu dhintay ninkeeda cali maxamed diini oo ka tirsanaa ciidamada koofiyad guduudda ee gurmad loo yaqaano ee madaxtooyada ayadoo markaasi lix bilood oo uur ah leh islamarkaasina cunugii labaad ay u hayso ninkaasi geeriyoon doona saddex ka mida ilmaheedana aabbahood ay horay usoo kala tageen salaado waxay iiga warantay geerida ninkeeda galabkaasi iyo dhaawacii ayada gaaray macaanti dhiiga iisoo uraayan baxay waxna uma jeeday dusha maxabada iiga taalahan baxay maxay tiri abaayo waa maxuumada dhimanayso abaayo dhiiga kaa harsaan xijaab markii oqaata abaayo xididadaada go-aan i tiri si ooyin iskala dhacday gabar caloon jilac badan ay haysa ooyinta markay igala dhacdaan dhaha farxiyo gacanta iga duub gacantiiba iga duubta markaas waasa waxay tiri salaado aaway odagaaga aawo abaayo ma ogiyaan dhili way kala carareen mausan cararinay tiri calidiin dhowrkaaga u taagnay abaayo ma ogiyaan dhahay meeluu ka baxay ma sheegi kari waa isna soo naqana haddaan soo naqano odagaygo sidaas u yaalo ka dhacdo oo maskaxdiisa kusultaa imaado aloo naxariista hoofanahan dham oo lagu sujuudo foolka dhammaa saas uu gadoomo sida dabool camal naftiyo hadda ka baxdaan u imida halkaasaan ka taabtay halbowlaha alxamdu rabbilcaalamiin ma nuuxsanayso sidaana u taabtay indhaha inay nafta ka baxdo waa arkay indhoo yara way engegayaan qofka markay nafta ka baxdo indhahiyan sidaa isugu qabtay afkiyan saa isugu qabtay waan iska kaa cafiyo waxaan xaq isku lahayn adduun iyo aakhiran dhaha waa soo noqday sajaayadan kusoo dukadan korka ka saaray laakiinse salaada maadaama ay tahay hooyo aanan haysanin dhaqaalo ay ku maarayso nolosha ilmaheeda kala bahda ah iyo waalidkeed oo ku tiirsanba waxa ay ku qasbanaatay inay dib ugu noqoto ganacsigeedii wadada khatarta ah ku yaalay bishan diseembar laba iyo labaatankeedii sanadkan labada kun iyo siddeed iyo tobankana sanad kadib geerida ninkeedii oo lagu dilay isla qarax goobteeda ganacsiga ka dhacay salaado ayadana ay ku dhaawacantay ayaa haddana waxaa mar kale uu qarax qabsaday isla maqaayadeeda markan waxaa ku dhintay gabar la shaqaynaysay maqaayadana u joogtay iyo gabar ee dhashay oo saddex iyo toban sano jir ah oo dhaawacyo ay soo gaareen
halkii anagoo sideena isaga joogno iska dadweynihiisi noo shaaxayaan oo waxaan kulahay mashaariian subaxi kala jirna mashaariida nala cabayo cambulaan kala jirna cambulada la cunahayo sida maqaaxida u camiran tahay aan waxayna u kala dhiibanayno aan waxaan ka war helnaba gaari alada sas u alalayo oo nalas jiiro soo galo oo maqaayada san uu soo jiiray oo halka tiyaatarka usoo jiireynaayo alla gaarigan qarax miya alla gaarigan qarax miyahan dhah waana kala qarax ma wadnaha ay go-a hadaan gaariga ar gaarigiiyo askarta iskula yooshay askarta iskula qaylisay askarta hadii iskula qaylis abadki gaarigii joogsa joogsa dha xabad lagu rido gaarigi isla durbaga intuu soo jaro wuxuu kusoo jaray madaxtooyada xitoo intuu kusoo jaro wuxuu usoo jaray tiyaatarka iyo maktabada xaawataaka bartamahoodu kusoo jaray bartamahooda hadduu kusoo jaro xabadaa la qabadsiya xabadii la qabsiy isna gaarigii hore dhagaxuu ku dhifta le wuu ku dhifayaba asagana qaraxii gawdow dhahay askarta meesha joogta way ku baaday annagana qaraxi dhibaatadaas naga soo gaarsiiyay cunugteeda yartaa saasay ugu dhaawacanta walaasheeda jikadeeba fadhida miisiga u fadhisa jirta gabarkaas gabar dheer oo madoobay heeday oo hilib ilaah unaxariis farci ibrahim caliyaal dhihi jira sidadii ufadhiday sidii birihii ugu imaadeen halkaas halbowlahay ka galeen midna madaxay ka gashay hooyo salaada xuseen hadda waxa ay qabtaa cabsi xooggan xilligan waxay ii sheegtay in rugteedii ganacsiga aysan qalbiga siin karin maadaama dhowr jeer oo qaraxyo ay ka dhaceen dhimasho iyo dhaawacba saameyn ahaan qoyskeeda ay ku yeelatay ayada qudheedana uu dhaawac ka soo gaaray waxayse fariin u dirtay dowladda federaalk ee soomaaliya oo saygeeda uu ka tirsanaa ciidamada madaxtooyada ee koofiyad guduudda gurmudka loogu yeero markan waxay codsanaysaa in dowladda ay ka kaalmayso sidii ay u abuuran lahayd ganacsi midkan ka duwan meel saal aan kasoo saara ma aqaani ilaaha talo ku filan aniga kollay un meeshaan ku ganacsanaa carradaas dowladda iskaleed oo waa taallo gabar soomaaliya loo dhisay xaawataako xaawa cabdulle cismaan aadanaa loo dhisay anigana laba iyo tobankii sano intaan xanaaneeyey oo qashinka ka haqo aan kilistiyaal ka waxeeyey aan intaan iska rinjeysto iska dhistaan halkaas shiraac dul saaxtay adiga teendhaa aan isaga ganacsanayay dowladeena soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay il gaara nagu fiiriyaan shalay walaalahoodaan ahayn sana gabdhihii dhashaan ahayn maalinta ka maalintii ka dambeysa xaaskooda ahayn maalinta kasii dambeysana asgarigooda dhintay gabdhihii korinaayaan ahayn agoontiisa oo dhexda u xiriiday oo waxaan ku leehay ilmahooda muujinayeen kolley waa ilmo wiil qaran ka tegay keliya maaha in salaado ninkeeda iyo walaasheed laba sano isku xigta ay ku weyday qaraxyada lala eegtay maqaayadeeda ayada iyo gabadheedana ay ku wada dhaawacmeen ee sidoo kaleeto waxa ay la nooshahay argagaxa iyo cabsida ay ka qaaday dad fara badan oo markii hore maqaayadeeda ka cunteynaya hase yeeshee daqiiqada gudahood dhimasho aada u fara badan iyo dhaawacyaba isugu jiray sida salaadoo kale qoysas badan ayaa waxa ay ku waayeen dadkoodii ay jeclaayeen qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho intooda ay ka dhintaan wax ka badan hal qof laba qof amaba saddex gaar ahaana kuwa garab raratada ah ee maqaayadaha dabakaayooyinka kuwa biyaha gado gabdhaha jaadka gado iyo kuwa kale ganacsiga yaryar ay ku waayaan dadkooda intooda badanna qoysaska ay ka dhintaan sheekooyinkoodu waa kuwo xanuun badan kana walwal murugo iyo saameyn badan dadka sida caadiga waxyeelada ay u soo gaarto ayagoo socda